wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay munaasabad lagu xusayo maalinta caafimaadka dhimirka adduunka taas oo sanad walba la xuso tobanka oktoobar si kor loogu qaado wacyiga bulshada ee ku aadan caafimaadka maskaxda xuska waxaa kasoo qeyb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda xubno ka socda ururka dhakhaatiirta jubbaland iyo marti sharafka leh iyadoo munaasabada sanadkan si gaar ah diiradda ay u saartay mowduuca helitaanka adeeg yada caafimaadka maskaxda xiliyada masiibooyinka iyo xaaladaha deg dega ah ugu horeyn qaar ka mid ah martidii iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabada xuska ah ayaa ka hadlay baahiyaha loo qabo kordhinta adeegyada caafimaadka dhimirka maalinta muhiimadda ay leedahay marka waxaa weeye in lagaga hortago istigma ceebaynta qofka xanuunsan iyo qoyskiisa muhiimadda maantaoo kale loo qabto waa taas waxaa laga yaabaa hadda inuu ku jiro qof qoyskiisa uu qabo xanuun mentaalka laakiin gacanta ma taagayo waayo bulshadii ayaa ceebayn ku samaysay xanuunkaas marka muhiimadda maalintu maalintaasi waa maanta oo kale talabaad diinteenu maxay ka qabtaa xagga maanka ama dhibirka xagguu kaga jiraa diinteenna dhibirku wuxuu kaga jiraa maqaasida shareecada ee shanta ah ee diinteenu shareecada loo soo dejiyay inay ilaaliso rugniga dhexe ee saddexaad weeye sida hore loo sheegaba sanad kastaba tobanka oktoobar ayaa adduunka dhan laga xusaa waa in isxasuusin la isxasuusinayo mental healthiga siduu muhiim ugu yahay bulshada in laga waxyigeliyo laakiin aniga waxaan ilaa maanta intaan meesha fadhi kulli waa professional dhanka kale ismaaciil axmed garas wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa ka hadlay muhiimadda maalintani iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in dadka qaba xanuunka dhimirka ay helaan daryeel caafimaad mas-uuliyiinta ay ugu horeeyaan xildhibaanada golaha shacabka jubbaland agaasimaha guud iyo dhammaan howlwadeennada iyo waaxyaha hay-adaha danwadaagta dhahwadaagta la-ah wasaaradda caafimaadka ee la shaqeeyo doctor maxamed baanka hadda ka arkaa iyo dhakhaati isbitaallada brivatka oo ka shaqeeya maanta mowduucan aan ka hadlayna ee arrimaha dhimirka horta waa waxaan maraynayaa shira sheego wixii caafimaad ku saabsanaa iyo mental health keliya mahane wixii looga baahnaa in laga hadlo oo dhan waxaa ka hadlay dadkii bartay oo aqoonta u lahaa laakiin anigu mas-uul ahaan wasiirka caafimaadka waxaan ballan qaadayaa insha allahu tacaala ilaahina ila garab galo sidii loo sheegay inuu yahay neglected caafimaadka waax ka mida oo la dayacay inaan awoodda ugu weyn saarno insha allahu tacaala waqtiyada soo socda